magaalada laascanood ayaa maanta lagu doortay shirguddoonka golaha dhexe ee s c khaatumo doorashadan ayaa waxaa ku guulaystay jaamac yaasiin oo helay shan iyo labaatan cod halka doorashada uu kula tartamaya maxamed yuusuf xasan oo isagu helay labaatan cod sidoo kale halkaasi waxaa lagu doortay jaamac aadan cismaan oo loo doortay guddoomiye ku-xigeenka labaad sheekh aadan weli cabdi xuseen oo guddoomiyaha doorashadani ayaa ugu horreyn ku dhawaaqay natiijada yaasiin waxaa weeye isaguna shan iyo labaatan cod buu helay isagan ayaa doorashadii ku guulaystay anigu haddaan ahay guddoomiyihii kumeel gaarka ahaa ee doorashada waxa weeye golaha dhexe runtii aad baan u faraxsanahay maadaama ilaahay i waafajiyey inaan maaragtay soo gaarsiiyo meel fiican oo ay hawshiina dhammaato waxaan aada ugu mahadcelinayaa iyagana guddigii doorashada insha allahu tacaala qabanqaabiyey ee aqoon-yahanada isu ahaa ee hawshaa sida wacan uga qayb qaatay xubnihiina insha allahu tacaala doorashada sida hab kale fiican u doortayna iyagana waa mahad celinaya insha allah waa isagu halkaasi ka hadlay guddoomiyaha cusub ee lagu doortay magaalada laascano oo jaamac yaasiin ilaahay baa mahad leh inoo dhammeeyey hawshii si nabadgelyo ah oo deggan waxaan u mahad celinayaa mudanayaasha xubnaha hoggaanka s s c khaatumo oo ii doortay guddoomiyaha golaha dhexe waxaan u mahad celinayaa xubnihii ii codeeyey iyo kuwii iga codeeyey labaduba waa guulaysteen dhammaanteenna waynu guulaysannay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay suldaan mustafa awseed oo ka mid ah isimada dhaqanka deegaanada sool sanaag iyo cayn isagoona ku dheeraaday doorka isimada dhaqanku ay iska lahaayeen qof walba waxaa la rabaa marka inuusan eegin maanta qof la dooranayo ama cid la dooranayo ama mataqaanaa waxaa la rabaa in la eego la yidhaahdo wixii meeshii hore aan joognay meel ka wanaagsan baan rabnaa inaan gaadhno waxaana sabab noqon karta horta nimcada ilaahay maanta ina siiyey inaan laascaanood maanta doorasho ku qabsanayno aynu inagu khiyaar u leenahay aan cidina inoo soo yeedhinaynin waxa weeye waa nimco maanta waxa weeyaan meeshii ay rabeen bay bahashu soo gaadhay isimadu waxay caddaynayaan golahan maanta la dhisay oo uu hadda uu hoggaankeeda hayo jaamac yaasiin inay xilka ummadda u saaran yahay tikalka idiin qoran waxaa noogu qoran laba qodob keliya inkastaan maqlaya hadda qodob saddexaad baa lagu daray laakiin labada qodob wuxuu muhiimsanaa waxay haddii masiirkan ummadda laga tashanaya in isimada lagala tashado munaasabadan golaha dhexe ee s c khaatumo ayaa noqonaysa doorashadii ugu horreysay guddida shan iyo afartanka ee dhowaantiina ay doorteen isimada sool sanaag iyo cayn iyadoona loo ballansan yahay doorashada hoggaanka guud oo ka dhici doonta isla magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool cabdikariin olol v o a magaalada laascanood